barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mida efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii saddex iyo labaatanka bisha maarso sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah jacfar kuukaay
dhegaystayaal raalli nagahada taariikhdu waa afar iyo labaatanka bisha maarj qodobada aan idinku haynan idaacaddeeda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ku dhegaysan doontaan dibudhacyada iyo weliba horumarada ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka sool waynu aragnay garoon cagaara laynoo dhisay adduunkii ayaynu hadda la leefnahay horumarkana waxaa fiican horta marka hore in la fahmo haddii aan la fahmin horumarkana waxaa imaanaya isku dhac badan kooxaha gobolka horta badankooda ama iyagoo dhanba markaas si loo eego waxaa u tababaraa ama macalin oo ah mar kasta ciyaartooyda sanad ka horreysay kooxda bannaysay ama tagtay oo qof ka soo hadhay ama labo oo ah ciyaartooy wixii khibrad u leh oo ka soo ciyaaray kooxda kubaddiina garanaya khibraddeediina leh
heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid a
maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sibiqigu dhexgalay muuxusada rigayga degay waa codka fanaanada maryan ruun dhegaystayaal sidoo kale qodobo kale aad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
tobannaan kun oo qof ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan isu soo bax loogu magacdaray isu soo baxa maaj ee nolosheenna arday isaga kala timid iskuulka sare ee florida ee marjory stoneman douglas oo ahaa halkii lagu dilay toddoba iyo toban qof bishii februari afar iyo tobankeedii ayaa soo qabanqaabiyey isu soo baxan ardaydan qabanqaabinaysa isu soo baxan ayaa dalbanaya in nolosha caruurta ay noqoto muhiimadda koowaad ee waddanka maraykanka waxaa kale oo ay dalbanayaan in la dhammeeyo oo lasoo afjaro toogashada aalaaba iskuullada ka dhacda
wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa sheegay in maantoo sabti ah sarkaal boolis ah oo naftiisa dhaafsaday badbaadinta dad nin hubaysan uu meel dukaana weyn ku qabsaday magaalada koonfur galbeed dalkaasi faransiiska ku taalla tribis uu geeriyooday wasiirka ayaa waxa uu yidhi arman beltrame ayaa geeriyooday isagoo naftiisa u hibeeyey waddankiisa france ma iloobi doonto halyeennimadiisa ninka hubaysnaa ee weerarka geystay ayaa saddex qof toogasho ku dilay jimcihii shalay ka hor inta aanay boolisku oo la dagaalama argagixisadu aanay isagana toogan markii ugu horreysay waxa uu qafaashay gaadhi meel ku dhow carcason koonfurta faransiiska isaga oo dilay qof rakaab ah oo gaadhigaasi saarnaa islamarkaana dhaawacay darawalkii gaadhiga kadib magaalada tribis ayuu haddana waxa uu galay meel subermarket ama dukaan ah halkaas oo uu rasaas ku furay laba qofna uu ku dilay iyadoo halkaasina askari boolis oo isagu isu dhiibay ninkaasi hubaysan si uu dadkaasi uu uga sii daayo
halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey cabdikariim olol
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni madasha oo idinka imanaya magaalada laascanood waxaana toddobaadkan aan ku soo qaadanaynaa ciyaaryahanada ka ciyaara gobolka sool fursadaha dhanka ciyaaraha ay helaan iyo horumarka uu kusoo kordhiyay garoonka cabdi bila cabdi ee dhowaantana laga dhisay magaalada laascanood waxaana barnaamijka nagala qayb qaadan doona maxamed cabdinaasir saleebaan maxamuud aadan askar abubakar ismaaciil faarax oo dhammaantoodba ka ciyaara naadiyada ka dhisan degmada laascanood abubakar ismaaciil faarax horta cabdikariim waan ku salaamayaa barnaamij aynu ku falanqaynayna isboortiga horumarka ku yimi iyo dibudhaca ku yimi haddaynu ka hadalno horumarka aynu ku horeyno waynu aragnay garoon cagaara laynoo dhisay adduunkii ayaynu hadda la leefnahay horumarkana waxaa fiican horta marka hore in la fahmo haddii aan la fahmin horumarkana waxaa imaanaya isku dhac badan ta kale aan ka hadlayo ee dibudhaca isboortiga ku yimin wax la-aani ku dhacday dee tayadii isboortigu yaraatay saa darteed ayay tahriibta u timi ganacsatada magaaladuna dee aada bay uga gaabiyaan haddii gobolada kale laynoo eego dee lamasinin aada baynu uga hooseynaa gobolada kale ganacsatada wax la qabata koox walba meelbay u foomgaraysan tahay hormarisa haddii dee balaayarka niyadda loo dhiso oo loo hormariyo kooxdii meelo ciyaarta oo foom loo sameeyo dee horumarkii u imaanayaa balaayarkiina ma noqonayo balaayar hoos u dhacaya horsocod buu samaynayaa guulo waaweyn buu keenayaa marka taasina way inoo timiyo taasaa keenaysa markaa wax isku xidhnaan la-aan waxaa la leeyahay dhanka aqoonta baa loo baahan yaha in ciyaaryahanadu ay kor isuga soo qaadaan oo waxaa la arkaa weli dhallinyaradii waxaysan horey uga marsanayn khilaafaadkii iyo gacanka hadalkii qaarkoodna lagu dhaliilaa oo ay isuga hor yimaadaan kooxaha bal ka waran qaabkaasoo kale iyo sida ay saameyntu gaar ahaan da-da yar horta dee way jirtaa kubad bilowga markay tahay dee qofku xaafad buu kasoo bilaabayaa ma noqonayo dee ma leh macalin uu kubadii training ku siiya sidii loo loogu maamuli lahaa sidii loo socon lahaa habkii ay u ciyaari lahaayeen way ku adkaanaysaa taasaa keenaysa markaa dee qofkii inuusan aqoon dheeraada uusan u lahayn marka aqoon haddii la rabo inay timaadana de waxaa keeni kara haddii uu macalin jiro marka magaaladeena horumarka yar waxaa keenay de balaayarintu aysan aqoon dheeraada aysan u lahayn iyo xifaaltan kasii badan dee kubadda aqoon ay u lahaan lahaayeen dee waa macalin la-aan macalin haddii aysan kooxdii haysanna ma jirayso dee balaayarkii inuu wax fahmo taasaa keenaysa maxamuud aadan askar waxaad ka mid tahay ciyaaryahanada dee gobolka ka ciyaara aqoon fara badan baad u leedahay marka laga hadlaya dhanka ciyaaraha aad baa horta umahadsantahay cabdikariin aad baan u salaamayaa bahda v o a dooda socotay horta isboortiga iyo gobolka soolba gobolku markii hore wuxuu ahaa dee gobol magaranaysaa isboortigiisu ay aada u wacnaayeen haddana ay yihiin isboorti magaranaysaa ay kasoo bilaabay meel leefalo haddana haddeer kusoo beegmay jidkii magaranaysaa ee horumarka taas oo ay kaliftay markii ay heleen roog cagaaran intii horena ay ku ciyaari jireen meel boodha ama dhagaxa aan lahayn diir taasaa sababtay in horta horumarka ay iskusoo sboortigu ay magaranaysaa ay kusoo toosnaadaan dooda ugu badan sboortiga gobolka markii la helay garoon cagaara markii la helay isuduwo la shaqeynaya dhalinyaradii markii la helay sboortigii oo kubaddii usoo jeestay oo xiiseynaya shacabkii reer laascaanood oo garoonkii soo buxdhaafinaya kaarbuunkii usoo daawasho tegaya dadkii oo dhan oo meel kasta oo gobolkii ka mid a maqaaxiyihii meel kasta lagu hadalhayo sboortigii iyo garoonkii iyo lagu hadalhayo taasi markay timi horta horumar badan baa gobolkii laga dareemay haddana waxay kusii socotaa un inay la qabsadaan oo ay magaranaysaa horumarkaas qof walba dhinaciisa ka qayb galo runtii sboortiga reer laasacaanood aad bay hadda u xiiseynayeen kubadda cagta iyo marka laga hadlo dhanka sboortigaba dadku in badan bay isweydiinayaan maxaa ahde reer sool kubadda beriga hore aad bay ugu ficnaan jireen hadda beryihii dambeeyey koobka gobolada sidoo kale somalilan ka qaybgalayeen gobolkani wuxuu ahaa goboladii ugu liitay buu ahaa taasi oo keentay khilaaf soo kala dhexgalgalay gobolkana magaranaysaa markaas uu lahaa isduwe aada u yar jilecsanaa laakiin hadda in la fahmaya dhallinyaradii wixii walba fahmaya oo qurba jooga oo ka yimi dalka dibaddiisa ayaa hadda hogaamiye oo ah dhallinyaradina sboortigii aad bay hadda u xiisanaya wayna u soo jeedaan dee waa arrin aada u wanaagsan inay dhallinyaradu helaan oo weliba garoonka gobolka oo ay ka raystaan qaarkood lacagihii faraha badna ay laga qaadi jira haddana waxaa dhinaca socota hanaankii kooxaha waxaa jira dhallinyaro fara badan oo aan garoonkii tegaynin oo aan kubadda qaarkood ciyaarin xirfadii ay lahaayeen uga faa'iideyn layihiin dhallinyaradii kale bal ka waran way jiraan dhallinyaro badan oo aan kubaddii ciyaarayn mar kastana ku falanqeynaya sboortigii iyo ciyaarihii maqaaxiyaha ama meelaha aan ku habboonayn dadkaasi waxay ahayn sboortigii horta dhalinyarada reer laasacaanood markaa ay ciyaaraan sanad ama laba sano ama xulka gobolka aa geshid horta waxay u yaqaanaanba dee un inaad markaad xulka gobolka sool markaa geshid inaad sanad ama sanad ciyaar ama laba sano ciyaar muunbaad ka fadhiisanaysaa marka fadhigaasi waxaa keenaya dhalinyarada reer laasacaanood marka ay dee ciyaaraan gobolka u ciyaaraan oo kooxuhu u ciyaaraan wax dhiirigelinayaan ma jiro wax magaranaysaa de ku khasbay oo dhahaya sboortigii wad iyo waakan ma jiro haddeer kuwii gobolada ciyaarayay sanag dhaweed gobolka soolbaan ciyaarayay oo raggii nala ciyaaraya waxaan rag tusisoon koobka ciyaarayay somalilan imse sana waxaa kasoo wareegtay koob iyo toban sano raggii ciyaarayay annagana kuwii iyaga isku xilliga ahaayeen waa kuwii isduwayaasheenoo ahaa iyo maamulka ahaan noola socday marka dhib badan baa ka jirta xagga ma garanaysaa inay tayadoodu aada u sarreyso isboortiga haddii sanad ama laba sano uu qofkii ciyaaro inuu ku fadhiista markiiba taasaa taas caqabad hortaagan weeye dhallinyarada kuwaas dadka ka fadhiistay haddana aan ciyaarayn baa meel kasta ku falanqeynaya isboortigii oo ka sheekeynaya dhallinyaradii markaas waxaa iman karta inay isu hor imaad ka dhaco dhallinyaradii maxamed cabdinaasir yahay adigu nin aada u daayar baa tahay bal ka waran dhallinyar ahaan dhibaatada taariibku sidee bay u saameysay dhallinyarada ama kuwa aad garanaysid ama aad is leedahay waad uga cabsi qabtaan inay tagaan oo kale marka koowaad aad baan ku salaamaya cabdikariin marka labaad aad baan u salaamaya bahda v o a horta marka koowaad dadka tahriibtu aad bay u saameysay gobol ahaan gobolka sool dhallinyarada badankooduna markay kubadda iyagoon wax badan ku dhex jirin markiiba iska tahriibaan waxaana sababay dee tahriibka shaqo la-aan hadeer waxaa laga yaabaa isboortiga badankooda inaysan shaqayn markii hadeer kaba suuqaad marka ay in badan aysan shaqayn marka koowaad marka gobolka lagu daro oo kale markay in yar ciyaaraan marka dambe waxaa dhici karta in dee ama shaqo ay helaan kuwa badankooda fadhiista oo kale labo ama hal hal sano markay u ciyaaraan waxaa laga yaabaa nin markay shaqo helaan inay markiiba iskaga fadhiistaan aysan sii dabagelgelin tahriibkuna horta gobol ahaan aad buu u saameeyey gobolka sool marka laga hadlayo dee ciyaartooygii waaweynaa idinka tagaan ama dadkii khibradda laha ay taariibaan oo kale kasoo kabashadii inay kasoo kabtaan kooxihii oo ciyaaryahano wanaagsan helaan hadeer waxaa laga yaabaa sanadihii hore tegay iyo sanadaha hadeer sanadihii hore waxaa laga yaabaa in dadkii kubadda ciyaari jiray ay aada u taya fiicnaayeen haddana aysan helin garoomo casriya dadkii hore kubadda aad bay u xiisan jireen aad bay u taya sarreeyeen tayadoodu aad bay u fiicnayd haddana maysan helin kuwa hadeer nasiibka ay heleen kuwa hadeer waxay haystaan garoomo fiicfiican aad bay horta niyaddii usoo noqotay markay heleen dadkii garoon casriya hadeer waxaad ka garanaysaa suuqii oo lagaga sheekeynayo sboortigii hadeer aada bay usoo noqotay niyadoodii balabakor iga waran waxyaaba aad is leedahay way igu muhiimsan tahay in dhallinyaradu ay kusii horumaraan isboortigana ciyaaryahanadana lagu sii xoojiyo garoonka wasaaradda ciyaaraha somalilan ay dhistay marka laga yimaado maxaa looga baahaya ciyaaryahanada gobolka sool ka ciyaaraya taana waxaa keeni karta in isku xil lala sameeyo ganacsatada magaaladeena si ay niyadduna uusoo noqoto balaayer kasta iyo koox kastaba ha noqoto waayo waxaa imaanaya horumar ballaadhan horumarna waxaa isgaadhsiin karaa dadka magaalada jooga si ay wax wada qabtaan ay qamcaha iskugu qabsadaan bay horumar isku gaadhsiin karaan marka taasaa ugu weyn horumarka lagu gaari karo ayay isboortiguna ku gaari karaan waxyaabaha idinku daran ee had iyo jeer caqabadaha idinku ah marka laga hadlayo isboortiga ciyaaryahanada gobolka sool oo kale maxay yihiin had iyo jeer idin soo waajahaya horta caqabada ugu weyn ee ka hor timaada isboorti kasta ama hadduu dhallinyaro ahaado ama leefal dhexe ha maro waxaa caqabada ugu weyn keenta inuu ama kubaddii iska daayo ama kubaddii uu ka niyad jabo waxaa jirta dad ka horeeyay oo kubadda ciyaari jiray waddo ay mareen marka waddadaasaa keenaysaa yagiina inay ka dabamaraan haddii aan laga awdin waddadaana dee waxay noqonayaan raggii hore oo kale waddadaasay markaa la marayaan way adagta hadeertaan in la bilaabo in kooxda mushahar lagu qaato ama in ciyaaryahanka inta uu kooxda kale ay u yeedhaan oo lacag siiyaan bal ka waran dhanka maalgelin la-aanta kooxihii baa laga hadlayaa oo dhibaatada ugu faraha badan ee dhaqaala daradana qeyb bay ka tahay waa run horta dhaqaala darada isboortigu aada bay u weyn tahay koox ahaan way badan yihiin kooxaha magaalada ka jira ilaa iyo afar iyo toban ilaa shan iyo toban way dhaafayaan baa dhici karta inta eeda ah way yar tahay inta meelu ciyaarto balaayar mushahar kuma qaato in ay ka helaan agab mooyaane hadda dhiirigelinta ugu weyn ay helayaan waa agabka uun marka wax walba leefal bay leeyihiin marka horumarku hadduu sii socdana way gaadhayaan guushii ahayd in mushahar ay qaataan marka iyaguna taa waxaan kula talin lahaa in ay sugaan jaaniskoodaah ay ku gaadhayaan sidii ay mushahari u noqon lahaayeen waxaana kula talin lahaa oo kale ganacsatada magaaladuna isboortiga inay aada u dhiirigeliyaan aadna ay tayadooda usii ula jaan qaadaan sidii ay tayadooda usii badan lahayd maxamed waxyaabaha had iyo jeer laga hadlaya waxaa ka mid ah tirada kooxaha kooxi markay jirto haddana koox kaleay leeyihiin oo sairobiya bal ka waran isku xidhnaantaasi iyo heerka aqooneed oo kale bal ka waran way jiraan kooxaha seereeyada gobolka dhammaantood mid walba waxaa jirta koox ka hor hooseyso layado seere b iyo koox kasii hooseyso oo seere c marka jiilba jiil buu usii dhiibaya marka maanta kuwa seere eeda ay sanad ama laba sana saddex sano ciyaaraan waxaa laga yaabaa in de qaar iska tahriibaan qaar ay iska waaweynaadaan qaar ay iska ganacsadayaal noqdaan qofo meel uu magaranaysa madaxa la galo markaas waxaa imanaysa in kooxdii ka hooseysa seerebiid ahayd ay booskoodii soo buuxiso sida dee leefel leefel ugu sii dhiibo kooxda marka marka seeradaas kooxda seerada baxdo biida soo gashay biidana siida booskoodii soo galaysa waxaa dhici karta iyadoo ay tahay kooxdii seereeba waxaa dhici karta in sboortka waaweyne kooxda heerka hoose seerebiida oo kale dhowrka qof ay ku wacwacan ama ugu laacibsan ama lagala soo baxo lagu soo kordhiyo kooxda eeda ah maadaama ay kubadoodaada wacnaatay amase ay dee soo buuxiyeen shuruudihii sareenimada marka taasi horta faa'iido weyn bay ku qabaan kooxuhuna waayo haddii aad kooxda kalaab leedahay ama meel serbi ama sersi hoose aad leedahay laba leefalo kala hooseeya waxaad mar walba kala soo baxaysaa ciyaartooydii waana ciyaartooy mar walba kuu joogo waxay kooxdaasi magaranaysaa waddaday marto unbay mid walba sii maraysaa kooxdaan lahayna mid walba waxay ku haminaysaa inay samaysato ama kooxo badan ba hadda waxay ku jiraan si ay u samaysan lahaayeen kooxaha hooseeya ee serebida seresida magacoodana ku ciyaara markaasna ay dee isku kooxun ay yihiin koox kale heer hooseysa marka dee macalinka oo kale hadda waynu ka hadalnay in kooxdu ay hesho qof khibradu leh lacaga iskaga bixiyaanna waxaa la sheegaya inaysan heli karaynin qofay meel kasoo kaxistaan halkeebay aqoonta ka kabaana marka laga hadlayo kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad ee gobolka sool ka ciyaara gaar ahaan degmada laascanood
kooxaha gobolka horta badankooda ama iyagoo dhanba markaa si loo eego waxaa u tababaraa ama macalin oo ah mar kasta ciyaartooydii sanad ka horreysay kooxda bannaysay ama tagtay oo qof ka soo hadhay ama labo oo ah ciyaartooy wixii khibrad u leh oo kasoo ciyaaray kooxda kubaddiina garanaya khibradeediina leh oo ah kooxdii hore ama baabaaday ama kooxdii hore saaxiibadii ay tahriibeen oo kasoo hadhay un qof weyn oo ciyaartooy weyn oo magac kuleh kooxdii horena oga soo ciyaaray gobolkiina kasoo ciyaaray baa inta badan tababara u ah maxamed cabdinaasir waxaa ka mida waxaa laleeyahay ciyaaryahanada haatan jira iyo kooxaha ciyaaraya dulqaadka aad buu ugu yaryahay bal ka waran taasoo kale waa run dulqaadku aad buu u yaryahay waxaana sababaysa dadkii dadkii inaysan fahamsanayn sboortigii waxaa sababaysa dadkii inaysan dee fikir fiican ka haysan sboortigii haddeer waxaa dhacaysa jiilka hadda jiilka hadda cusub aada waxaa laga yaabaa inaysan u fahamsanayn sboortiga iyo dee wuxuu yahay iyo maqaamka ay markaa ka taagan yihiin waxyaabaha ugu badan ee soomaalida ciyaaryahanada gobolka sool ay ku horumari lahaayeen oo horumar fiican bay ka gaari lahaayeen hadday heli lahaayeen maxaa ka mid a inay moralkii iyo sboortigii iyo qofkii inuu soo noqon lahaa markaa ganacsatadu maqaamkii sboorti ahaaneyd inaysan joogin baa da hadda dhacsa waqtigan sboort marka ganacsatada gobolka waxaan ku boorin lahayn in ay kaalinkoodii ay gabeen laakiinse waxaan rajin doonaa in hadda si dee kuwa ka mid a ay hadda ay u fahmeen inay kuwa badankooduna usoo fahmayaan guntiga gabagabada inagoo ku jira barnaamijkeena madasha su-aasha ugu dambeysa bokor anoo halhal su-aal idin weydiin doonaa maxaad odhan kari lahayd marka la eego dhalinyarada kuwa ciyaaryahanada ciyaaraha ku jira iyo kuwa kale haatanna fursad fiican bay helayaan marka la eego ciyaaryahanada gobolka sool garoon aada u qalabaysan oo si bilaash ay ugu ciyaarayaan bal ka waran muxuu idinka tari karayaa
horta aad baad umahadsantahay cabdikariin su-aashaasina waa su-aal runtii aada u gaaraysaa isboortiga wax badanna ay ka fahmi doonaan markay maqlaan jawaabtan aan bixin doono insha allah horta isboortiga waxaa ka mid a haddii garoon loo dhisay way yaraanaysaa tahriibtii waayo tusaale ahaan anoo ku dhex jira madalaha la iskugu yimaado meelaha la iskugu yimaado runtii baraha bulshada la iskugu yimaado aad baa hadda isboortigii loogu hadalhayaa aad baa loogu dhex jiraa kuwii aan ciyaarin iyo kuwii soo kacayay intiiba iyo kuwii ciyaarayayba saddexdii leefalba aad bay iskugu jiraan maxaa yeelay horumar ballaadhan baa hadda gobolkii ka bilaabmay isboortigii hadday noqoto isku xidh weyn baa yimi runtii aad baan ugu mahadnaqayaa fuaad isku xidhka uu sameeyey ka wasaarad ahaan gobolka sool runtii tayadeedu aada way u hooseyn jirtay laakiinse hadda waxay noqotay tayadii ugu sarreysay ee gobolada somalilanba laga arko gobolka sool degmada laascaanood marka isboortiguna runtii tayadoodana waxaan rajaynayaa inay kor usoo qaadi doonaan koox ahaan inay isku xidhnaan doonaan tayadooduna aada kor ugu qaadi doonaan insha allah maxamuud waxaa jira ma jiraan dhallinyaro aad taqaaneen oo kale oo tahriibay haa uga jiraan way badan yihiin dhalinyaro badan oo magaca magaca ku lahaa gobolkan sool oo u ciyaari jiray hadday noqoto kooxaha heer koowaad iyo sidoo kale xulka gobolkaba oo markii ay dee dhalinyaradu intan garoonka la dhisin ka hor bay tageen horta kabahaad ku ciyaaraysa adaa soo gadanaya garmadda ku ciyaarsa adaa soo gadanaya cid kuma garanaysaa markaasi ma aysan jirin hadda laakiin waxaa laga waxaa jirtay inay soo yar bedeshay oo ay ganacsatadiina in yar soo yar fahmeen maxay ahaatay isboortigiina qudhooda ay usoo jeesteen mar kasta waxay ku haamin jireen tahriib iyo inay tagaan laakiin hadda waxaa issoo bedelaysa inay joogaan dalkooda garoonkoodana ay ku ciyaaraan dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeeni madasha oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanaynay ciyaaryahanada iyo kooxaha ka jira guud ahaan gobolka soola gobolka sool gaar ahaan degmada laascanood waxaana nagala qayb qaadanayay waxaana nagala qayb qaadanayay maxamed cabdinaasir saleebaan iyo maxamuud aadan askar abubakar ismaaciil faarax aadan oo intaynu ku kulmi doono barnaamijka mid lamida dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
barnaamijkii madasha dhallinyarada dhegaystayaal aan intaasi kaga soo gudubno waxaynala socodsiinayey wariyaha v o ede laasacaanood cabdikariin olol haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynala socodsiinayaa maxamuud masaade
kulantii waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duurnimo toddobaadkan gebi ahaanba ciyaaraha kubadda cagta ee kooxaha qaaradda yurub waa laga nasanayaa islamarkaasina qaramadu waxa ay ciyaarayaan kulamo saaxiibtinimo oo qaarkood ay ugu diyaargaroobayaan koobka kubadda cagta ee adduunka oo sanadkan bartamihiisa ka dhacaya waddanka ruushka haddaba kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay kuwii ugu xiisaha badna ayaa waxaa ka mid ah xulka qaranka uruguay ayaa laba gool iyo waxba ugu awood sheegtay xulka jamhuuriyadda jak sidoo kale waddanka maali ayaa jabaan kula ciyaaray kulan adag oo dhex maray labadaasi dalna waxa ay ku kala tageen hal iyo hal bareejo ah oo min hal gool ayay kooxahaasi la kala yimaadeen xulka qaranka ee ruushka oo koobka kubadda cagta ee dunida martigelinayana waxa uu kulan adag la ciyaaray xulka qaranka ee baraaziil waxaana ciyaartaasi sagaashankii daqiiqo kusoo gabagabooday saddex gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee baraaziil ay ku guul heshay ciyaaryahanada miranda philip cutino iyo bowlinio iyo goolashaasina u saxiixeen xulka qaranka ee baraaziil sidoo kale waxaa kulan adag oo dabcan xiisihiisa lahaa uu dhex maray waddamada talyaaniga iyo argentiin ciyaartaasi ayaa sagaashankii daqiiqo waxa ay kusoo gabagabowday laba gool iyo waxba oo xulka qaranka argentina ay guusha ku raacday waxaa usid mudan kulankaasi in ciyaaryahanada leonel messi iyo aguero aanay ka mid ahayn xidigihii u safnaa xulka qaranka ee argentina talyaaniga oo koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan isagu isaga haray ayaa dhinaca kale waxaa laga dareemayaa in aanay weli ka soo kabsanin qalbijabkii ay kala kulmeen kaharitaankii koob kubadda cagta adduunka ay ka hareen sidoo kale kulan adag oo aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray xulalka qaranka ee sbain iyo jarmalka ciyaartan ayaa qaybtii hore ee ciyaartu marka ay socotay lix daqiiqo waxaa gool la yimid xulka qaranka sbain ciyaaryahanka la yidhaahdo rodrigo ayaana goolkaasi u saxiixaysa ahaatee thomas muller ayaa isla qaybtii hore ciyaarta soddon iyo shan daqiiqo markay maraysay waxa uu u dhaliyey xulkiisa qaranka ee jarmalka goolkii barbaraac ahaa ee bareejada waxaa xusid mudan kulamadii habeenkii xalay ahaa oo dhacay inuu ka mid ahaa isna kulan dhex maray waddamada holland iyo england kulankan dhex marayay labadan kooxood ayaa waxa uu ka dhacay waddankaasi holland waxaana ciyaartu ay kusoo gabagabooday hal gool iyo waxba oo xulka qaranku ingiriiska ay ku badiyeen ciyaaryahan hazelinga oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa goolka guusha u saxiixay xulka qaranka ee ingiriiska waddanka bortuqaalna waxa ay laba gool iyo hal kaga badiyeen xulka qaranka ee masar ciyaaryahan maxamed saalax ayaa sidiisii goolasha u dhalinaya hase ahaatee sagaashankii daqiiqo ciyaarta markii lasoo gaaray laba gooloo deg dega ah xulka qaranka ee bortuqiiska u saxiixay ciyaaryahan cristiano ronaldo sidaasina masaarida waxaa lagaga badiyey laba gool iyo hal dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagay taatane kulan dambe waa mascad oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelya
xasanid maxamuud mascade xubintii ciyaaraha ayuu nala socodsiinayey markana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaha ee maryan ruun sheekh nuur heestuna waa sayruukh
maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sibiqigu dhex galay nuuxusada rigayga degay maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sibiqigu dhex galay nuuxusada rigayga degay محن سلسليون عيتو برق يصوري أمحو محو بيني وصصبي محن سلسليون عيتو برق يصوري أمحو محو بيني بس صغير صلبي بار عاشقو ماليه تسهدين قارا ايو صحيدا ميلو قابتا او سلسلة حيران باته حليقا هاي سيجنيني سلامات بانكويري xilliga ay seejinine salaamaad baa ku yiri salbiya baar caashaqo melihid soo hodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga ay seejinine salaamaad baan ku yiri xilliga ay seejinine salaamaad baan ku yiri maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaan riyada maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaan riyada
waa hagaaga waa codka fanaanada marya ruun dhegaystayaal ayaanu dhegiina uga tegi doonaa islamarkaana gebagaba waa idaacaddii duwarnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac jacfar gubka iyo bashiir abikir iyo guud ahaanba hada v o idin leh sidaa ayuu nabadgelya
Waa sidii sayruuq u kacay maxan samadiyo hawada aytuu sawd iiga baxay ah sidii sidii sayruuqu kacay sal iyo baar caashaqow malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga ay seejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga ay seejinine salaamaad baan ku yidhi asal iyo baar caashaqo malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga ay seejinin